Ururka Horumarinta Dowlad-Deegaanka Soomaalida oo kaashanaya hay'adda Oxfam ayaa xariga ka jaray barkado iyo albiyood laga qoday degmooyinka Yocaale iyo Daroor ee gobolka Jarar. Munaasabadda xarig jarka albiyoodkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, odayaal, haween iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka ku-xigeenka xafiiska biyaha dowlad-deegaanka Soomaalida Cabdi Moxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay albiyoodkan.
maanta een, waxaan taagannahay qabalaha eh, qaydar kadiile oo ka tirsan eh, degmada yoocaale waxaan u nimid oo aan farxadda la qaybsanaynaa bulshada aaggan degan oo muxuu ahaye maanta eh, loo xarig jaray mashruuc biyo oo dhammaystiran oo ay fulisay eh, ururka Soomaali- soomaali limaad mahmar Eh, fandhiga waxaa iskale oxfam marka mashruuc biyo oo dhammaystiran weeye waxay sameeyeen een, reservoir konton mitir kubiga boqol iyo lixdan mitir oo u dhexeeya ceelka iyo reservoirka labo dararka xoolaha oo loogu talagalay inay looda iyo geela ka kala cabaan laba water pointi oo loogu talagalay dadkan meeshan aagga degan inay muxuu ahay ka cabaan waa aag marka dhamays eh, muxuu ahaa caan ku ahaa biyo la-aan oo in badan ka cabanayay Eh, bulshada loogu talagalayna ilaa shan kun oo qof inay ka faa'iidaystaan ceelkan hadda kahor xafiiska biyaha qoday afku ka xidhnaa dushiisaa laga cabeeyey Eh, afku ka xidhnaa oo dushan baa laga cabeeyey hooyadaha ka dhaamin jiray laakiin hadda waxaa la sameeyey biyogelintii oo dhammaystiran baa la sameeyey oo qabalaha baa loo soo jiiday watarboyntiyadii iyo katatraafyadii iyo reservairkiiba inta waa la dhisay boqolkiiba boqol waa lagu guulaystay mashruuc marka kan keliya ma aha Eh, waxaa jira oo kale berkad dayactir ah oo hadda aan xarigga ka soo jarnay iyo berkad kale oo dhismo ah oo qodaalkeedii hadda la dhammaystiray oo lagu guulaystay oo kun iyo laba boqol oo mitir kubiga oo laga dhisay iyadana qabalaha reybadda oo ka tirsan degmada daroor marka guud ahaan mashruuc wuxuu ahaa ka kooban reservoir konton mitir kubiga laba katrataraaf laba water pointi boqol iyo lixdan mitir oo u dhexeeya ceelka iyo reservoirka laba barkadoo dayactira oo min sagaal boqol oo mitir kubiga iyo barkad eh, qodaal ahoo kun iyo laba boqol oo mitir kubiga oo casri ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaysan dadka degan qabalayaasha reybadda iyo tan hadda aan taagannahay Qaar ka mid ah bulshadii loo hirgeliyay albiyoodkan ayaa bogaadiyey.
waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqanaa een, sidii aa- ciyaalkii aan uga- aanu uga faa'iidaysanay Ha- hadda ka hor baca yaanu bulshadu ay u imanaysay ilaa afar qabalay uu mashruucani ka faa'iidaysta Een, afar hog oo waaweyn yaa kolba janneetar loo istaariyey waktigii bi- ee, biyuhu ay cidhiidhiga ahaayeen ee, meer meersane shiil barako iyo qaydar kadiile galool fadhiid ilaa dusme iyo meelo kale oo dad ka yimid ilaa deyrka wixii dhulaale ka sokeeyey waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaha soomaali limaad mashruuca ay ummaddoodii ka kaalmaysay haddaan nahay odayaashii bulshada qaydar kadiile gaar ahaan qabalaha qaydar kadiile ay uga faa'iidaysay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqanaa Ee, ilaahay noo soo mariyey dadka bulshada ah ee macnaha naga caawiyey haddana waxaan ka codsan lahayn haddii la kariyo in naloogu xidho een, ama solar ama leyrhka naloo soo jiido Albiyoodkan ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaskan oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato.